hiba cabdulaahi waa gabar waxbaratay islamarkaana ku nool magaalada beledweyn waxa ay la timid hal abuur ganacsi kaasoo ay nolosheeda ku maareyso hiba ayaa waxay qaab online ku iibisaa dharka dumarka ee faashiyonka ah iyo shoobinka ay dumarka isku qurxiyaan waxaana wax ka iibsada dumarka kale ee ku xiran baraheeda internetka sida facebook iyo tiktoka iyadoo ku xayeysiisa waxyaabaha ay keento hiba ayaa raadiyo beerulo uga warantay waxyaabaha ay iibisa iyo qaabka ay u iibiso iyadoo dumarka kale ugu baaqday inay samaystaan fursado ay ku shaqaystaan
aniga xirfadeyda xirfadahana samaystay waana inaa online wax ka iibiyo sababta aad waa fahmi kartaan marxalada uu ku jiro dalkeena shaqa la-aanta baahsan ay jirto saas darteed maadaama jaamacada laga baxay shaqooyin aan la helin iyo fursadana u fiican waxaan go'aansanay ani khaasatan waxaan go'aanstay inaa qaab online yani inaa un anigun aan xirfad gaari ah iyo howl gaari ah keensado alxamdulilah ilaah buu igu guuleeyey waxaan ku shaqaystaa hadda qaab online ah alaab baan keensadaa waxaanu ka gadaa qaab online ah mararka qaar laga yaaba inaan gobolada u dhiibo mararka qaar inaan magaaladan ay ku dhex gato si walba oo oo yacni ganacsigeyga ay dadka u arkaan kuwa gobolada joogo iyo kuwa caasimadda joogo iyo kuwa magaalada ila joogaba sababtoo ah ganacsigeyga online marka laayo yani waxaan ku xaysiistaa tiktok oo kaleento oo hadda dhalinyarada aad ugu badan tahay facebook oo kaleento whatsappka oo kaleento yacni meel walba oo bulshada isugu imaan karto sanadka marka la isticmaalka social media ayaan ku xasuustaa dharaan keenaa shoobinaan keenaa hadiidaha ragga dumarka isku hadiyadeenaa keenaa xirfadaas aniga sida khaaska u samaystayna waa xirfad aan ku faa'iiday oo aan isdhihi karo ilaa sanadaas soo socdo waa ku shaqaysan kartaa waana xirfad aan ugu maarmay inaa aan shaqaalo noqdo mase in ana aan mar walba aan lacag bil aan ku tashto ana xafiis fadhiisto maadaama aan helin haddana aan kasii maarmayba xirfadeed waxay noqotay xirfad ani maxay ahayday meelay soo saarta gabdhaha soomaaliyeed waxaan kula darin lahaa xirfad samaysta dhiirigelin is dhiirigeliya maxay ahayd online wax ku gada yacni si walba xirfad walba waad isdhihi kartaan maanta waad ku shaqaysan kartaan waxaan leeyahay inaad ku shaqaysataan aad ku dardaarmaya waad noqotaan kuwa meel soo saara hal abuurka ganacsi ay la timid hiba ayaa waxaa ku dhaliyay shaqalaan haysato waxayna ugu dambeyn samaysatay fursad ay u aragtay inay nolosheeda ku maareyn karto